marka hore waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad halkan waxaan tacsiib u dirayaa ciddii shaqaaqadaa ku geeratay ehelkoodii ayaan leeyahay samriga malahayd ka siiyo intii ku dhaawacantayna hadday ciidankiin iyo hadday shacbiyiinba waxaan leeyahay allah caafimaad deg dega ha siiyo intaa kadibna waxaan dadweynaha reer togdheer usoo jeedinayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan taas waa wax qaaliya oo aynu ku naaloolano ta kale su-aasha kaledi weydiisay su-aasha kaledi weydiisay waxa weeye bedelku waa sunnaha dowladnimo in la isku bedelo hadday ciidamadaas iyo hadday hay-adaha kala batay intaas maa jira wax kaloo dhibaatayna ma jiraan xaaladuna way degantay waana nidaam dawliya in had iyo jeer la isku bedelo saraakiisha qaybaha iyo kuwa kalaba waa intaas taliyahan qaybta qaybtuu joogay qayb kalumaa la geeyey wax kaloo dhibina ma jiraan xaaladda guuda had magaalada togdheera aada iyo aad bay u fiicantay halkan waxaa ka baxay ciidan hogaano uu hogaaminayo taliyaxeenka ciidanka boliiska iyo ciidan xaaladda guud ee nabadgelyaduna aada iyo aad bay u wanaagsantay taa waxaan filaya inay taa ku qancadeen wax dhibaatay hadda ma jiraan xaaladda guudna u degay waxaana dhammaan shacbiga reer somaliland usoo jeedinayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada waayo ciidanka biliiska ama hay-adaha amniga haddaan bulshada reer somaliland gacan siin waxa weeye dee ciidanka qod waxba qaban maayo sidii horeba looga bartay waxaan leeyahay nabadgelyadana ilaashada ciidanka boliiskana gacan siiya intaas ayaan bulshada reer somaliland usoo jeedinayaa ciidanka boliiska jamhuuriyadda somaliland isagoo ku jiray howlgallo istaba jooga waxaa u suuro gashay waanu ilaahay uga mahad celinaynaa in khamriga xaddiga oo ah soddon iyo saddex jirikaan oo midkaa halka dambe yaalan yahay u dolooshamay oo midkiiba uu yahay soddon litir waxa weeye sagaal boqol iyo soddon litir oo khamri ah waayo khatartay leedahay intaas marka caawa magaalada gashay ama la cabo khatarta nabadgelya samayn karta waa ku rahaysaan waxaana halkan uga mahad celinayaa marka ugu horreysay ilaahay nagu guuleeyey biliisku ayaabahanba xog buu ku daba joogay ku saabsan khamrigan dabeedna waa u diyaargarownay waxaananu ku guulaysanay inanu qabanno waa sagaal boqol iyo soddon kaa litir waxaa lagu hayaa laba eedaysane iyo gaari susukiya waana ragga caadista had iyo gooraale inay khamriga ka ganacsadaan raggan lagu hayaa waxaananu si dhaqsa u horgoyn doonaa sharciga waxaanan bulshada reer somaliland halkan uga soo jeedinayaa cid kasta oo hadday khamri tahay ama daraagiska kale sida xashishada iyo waxyaalo kaloo badan inay ciidanka boliiska la soo socodsiiyaan aada iyo aad ayaanan ugu mahad celinayaa ciidankii boliiska qabtay gaar ahaan ciidanka qaybta boliiska siiba saldhigga cabdiidaan aynu hadda dhex joogno aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa uguna ammaanayaa in waajibaadkaa qaran ee wanaagsan ee ay ummadda ka qabteen asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu